shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
arrintaa waxaa ii weheliya go-aan siyaasi ah oon raba inaad bulshaweytu ila wadaagto go-aankaas oo ah xilka tegis shaqadii wasiirka cadaaladda inaan ka tago yaan go-aansaday maanta oo ay tahay saddex iyo tobanka bisha june sababta waxaa keen waxaa keenay waxaad ogtihiin bishii may tira saddex meelood oo meel ah xubnaha golaha wakiilada puntland inay dhaliileen siyaasadda dawladda dhaqaalaha iyo amniga oo yidhaahdeen waxbaa ka dhiman baarlamanku waa kuwa xasaanada na siiyey hadday xukuumaddii dhaliileen waxa weeyaan wasiiradii shaqo wacan ma hayaan waxaan rabaa inaan taa caddeeyo shaqo fiican inaanu qabanay xildhibaanaduna aragtidooday leeyihiin arrintaasi waxay keentay xildhibaanadaas inay dalbadaan kanfadhi aan caadi ahayn adigu arrintaa waxaa soo dhexgalay guddoomiyaha baarlamanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaa laisla gartay maadaama ay soo dhowdahay bisha june shan iyo tobankeeda kalfadhigii weynaa baarlamanka rasmiga ahaa in halkaa loo qaado wixii ay ka hadlayaan xildhibaanadu ka hadlayaan maarata ay u arkaan masaalixna halkaa lagu soo qaado intaa wixii ka dambeeyey waxaa la gudagalay madaxweynuhu aqo aqbalay oo ogolaaday inay jirto in dawladda boorka laga shaqo xukuumadda ay u baahan tahay dad dhiig cusubna in lagu soo daro dadka dhiigooda madoobaadayna in laga saaro waxaa jira arrin ganacsiga ay ganacsatadu isticmaasho weliba dadka galbeedku oo la yidhahdo haddaad badeeco hayso badeecada dadka ku iibinaya hadday ku fadhiisato socon weydo ama badeecadaa liidato aan badeeco ahayn oo dadka sabariskii u bogi waayay ama qofka iibinayaan ahayn kii ku habboonaa taabudeedana inaanay mamarsiyo u noqon amaan noqonin dadkii maarata badeecadda ku xumaatay ka hor darteed waxaan hubnaa inaanu shaqada naqlisi inaanu qabanay inaanay ahayn badeecadii dad weli kari waayey shaqo fiican baanu qabanay arrintaasna waa sababaha keenay inaan maaragtay arrintatan usii dego waxaa kaloo xiga ad ogtihiin wiigan waxaa la yihahdaa the talk of the town maxaa ka cusbaa wiiga magaalada garoowe iyo puntland wararkeeda maxaa ka cusbaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa shabalkii samayn lahaayo toddoba casho waxaa loo loo xamilaya wasiirka cadaaladda la isku haya ha baxo iyo ha joogo aniga layma dooran wasiir oo magacaabay baan haysta heerka inay gaadhsiiyeen ama dadku ay sheekada ku shaqaystaan waa nin waxaan hay iskala miskiinsan oo arrintaa makaankayga waxama qaba inaanan sidaas nin laysku qabsado aan ahayn muddo ka muran geliya walow markii aan soo geliyaba maalintan oo ay sideed iyo labaatankii bishii january ilaa sideed ilaa afartii galabnimo aniga laysku kay haystay oo madaxweynuhu lahaa golahu gelaya madaxweyne ku-xigeenku la dhahaa golaha kamid noqon maayo maantana madaxweynuhu leeyahay ismaaciil waa ubogi waayo golaha kamid kasii mid ahaan maayo madaxweyne ku-xigeenku leeyahay ismaaciil waa kii shalay arrintaasna murankaa inaan xal u sameeyo de waxaanahay siyaasi dhalinyaro ah wadankana rajo ka qaba inaan taana xal ka sameeyo aan idhaahdo warshabalkii baarlamankii berri oo axada maha isniinta la furayaa haddii aan anigu culays oo liskii diyaarsan yahay hala saxeixo isniinta qudhayda waa kasoo qaybgelaya furitaanka baarlamankeed anoo muwaadin oo wasiiru saariq siyaasi ah iyadana waa arrintaa darteedna waan u fududeeyey arrintaa saasaan ufududeeyey udhiganaya wixii kale haddaad su-aala ka dhiganaysaan kollayga hadda wax ka shaqeey shaqadaan qabtay waxaan raacsiinaya caqabado haddii aad shaqo qabatay haddaad tia waxaasaan qabtay i wada hirgalay wa inaad wa inay jiraan wa inaad sheegtaa in maarata caqabada jireen waa in fursada jireen waxaan ugu dambaysiin doonaa mahadnaq waxaa jiray caqabado caqabadaha iga hormaya waxaa kamid ah waxaan iskuli reform baanu wadnay reformkii markaanu samaynay go-aan siyaasi u baahday oo in reformkii la dedejiyo caqabad bay iga noqotay xagga madaxweynaha iga timid oo reformkii u noqday mid guriga madaxtooyada iska yaallo oo waxba laga qaban caqabad bay ahayd waxaan is leeyahay dib u dhacaas inaan anigu mas-uuliyadeeda qaadan taana dadkaan usheegayaa waxaa kaloo jiray lix iyo toban bilood baan xilka haynay dhaqaale xumo darteed lix iyo tobankaa bilood sideed bilood oo kamid a wax mushahaar iyo xuquuqa kamaanu helin xukuumadda dawladda kamaanu helin arrintaasina waxay noqotay shaqadii iyo waxaanu qaban lahayn dib u dhac weyn baa arrintaana ka jiray waxaa jiray fursado na soo maray fursadaha loogu muhiimsan waxay ahayd waxaan haysanay shaqaala ku shaqaynaya volunteer aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya shaqaalaha wasaaradda iyo dadka ila shaqeeya sidii mutadawacnimada ahayd ee gelin hore iyo gelin dambe ay ila shaqaynaya waa u mahad celinaya waxaa kaloo jiray beesha caalamka ad ogtihiin shaqo fara badan wadanka puntland dhaqaalaheena waa iska kooban yahay shaqada wadanka ka socotana qeyb weyn oo lixaal leh bay ka qaateen wasaaradduna albaabadeedu waa xirmi lahaayeen haddii aanay nala shaqaynayn hay-adaha caalamiga ee wadanka jooga inahaas baan kusoo gabagabaynayaa fikir jiraadid waan idin mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wasiir su-aasha aan inaan weydiiyo ma waxaad xaqiijisay inaad golaha wasiirada hadda aanad ka mid ahayn oo siyaasada islaam saas
waraysigeedii ku dhex jirtay waxaan kugu yidhi waxaa wiigiis o dhan soo dhaafay jimcihii ilaa wiigaas oo dhan waxaad maqlayseen idinku u dhigno baraha ma garanaysaa mareegaha wararka lagu qoray lagu sheegay wasiirka cadaaladda ishuu noqday laysku haystaa aniga layma dooran wasiir baan hay in laysku kay qabsadana waa weeyaan maaha madaxweynaha iyo madaxkuxigeenkuna wax ka weyn baa wasiir laga sugaya inay qabtaan marka inaan tanaasulo aan arrinta anigu aanan noqon lo odhan qodax buu yahay ama dhagax meesha taagan xaasha arrintaas darteed baan idinku yeedhay sababtaan keenay taasay ahayd maxay tahay marka alaad isleedahay sababta la isku kaacusado madaxweynehina uu leeyahay uma bogin shaqadiisa madaxweyne ku-xigeenkana uu leeyahay waa maxay tahay isleedahay sababta waxaa jiray sideedii bilood lasoo dhaafay madaxweynaha xiriirka iyaga shaqada ma wanaagsaneyn sababto waxay ahayd arrin shaqada la xiriirta waad xusuusatan kulligii waad joogteen fadhigii baarlamanka ka fadhigii hore waxaan sheegay dhibaato naga haysata wada shaqayn la-aaneed ciidanka asluubta oo ay ahayd baylo inuu wasaaradda la shaqeeyo wada shaqayn la-aantaasna muddaan ku noqnoqonayay golaha wasiirada anagoo fadhiyana waa aad baan uga sheegay oo markhaatiyaasheedii waa joogaan madaxweynaha in badan baanu ka doodnay inuu inuu yidhaahdo anigu hoos tagaado anaa xukumana madaxweyne waa kasoo bixi weyey inuu yidhahdo wasiirkaaga la shaqeyna waa kasoo bixi weyey dabeedna su-aalihii baarlamanku weydiiyey oo arrintaan sidaan usheegay baa madaxweynuhu dhisaday dabeedna way soo wacay wuxuu igu yidhi maxaad arrintaa usamaysay anna waxaan madaxweyne waxaan sameeyey wax sharcigaan sameeyey hadda adigu waxba aynu arrinta xallin weynay baarlamanku waa isha ay xalalka ay ka yimaadaan waayo baarlamanku waa dadka maaragtay ay tahay inay soo dhexgaleen guddiye leeyihin arrimaha qaabilsan shuruuc bana iyagaa maaragtay ansixiya
marka xal ma laga gaara intaas aad markaas ka camaleysa mucallaq wey ilaa hagar waxaa nimanta ciidankii asluubtani sidiisii taliyadoodii hoos tagaa aniguna saasaan ku kala maqannahay waa arrimaha kamid a markaa ismaaciil waa ninka raaniyo maaragtay looma shaqayn karo arrimahaas inta hatay u soconayeen laakiin waxaan baxayba inaan soo afjaro maaragtay khilaafka o aanan noqonin ninka xalka keenaana oo nin khilaaf keena
waxaad sheegtay hadda aad ka shurmaysay in sideed bilood oo xuquuqeed ka maqan tahay xagee marka uga caansan xuquuqdaada ka maqan wasiirka cadaaladana waa tababar badanna xuquuq waa ka maqan tahay waa maxay wasiirka cadaaladda marka xagee xuquuqdana u macnay waajib waxay ku tahay madaxweynaha iyo iyo iyo baarlamanka bay waajib ku tahay madaxweyne ku-xigeenka inay dadka xuquuqdooda bixiyaan waayo dawladu waa weeyaan halkaan ku celiyay waxaa kaloo jiray oo doodaydu badan maadaama wasiirka cadaaladda ahay mar walba aniga rag saaxiibaday waxaan ahay niman xagga hore fadhiyo yaada dadka xuquuqdooda hala siiyo haddaynaan siin dawlad noqon mayno waxaan ka hadli kara waxaas waxyaabaha keenay dhibaatada iyo iyo khilaafka mid madaxweynahan ka harayna arrintaas e iyaga sawaajibta inay bixiyaan
wasiir waxa aada sheegaysid waxay ahayd waxa wajiraad marka inaad hadda noo sheegtid inaad dawlad inaad inay kamid yihiin caqabadaha ay hayto mushahar la-aanta soo kama ficna marka wasiirka cadaaladda iyo dadka cadaaladda inaad raadisido dawladda iyo xuquuqda ka shaqeysa si badan baan u raadiyey waa caan sheekadadu waa caan madaxtooy inta jeeraan golaha wasiirada fadhiyada ka sheegnay aada iyo aada u badan tahay tirana laguma heli karo laakiin anigu finally go-aanka melihi waxaa taas ay tahay waxaa maqan doorka isla xisaabtanka baarlamanka madaxweynayaasha baarlamanka qaar ka mid waxay ku mashquuleen halka haddaanka baarlamanka u noqdo waxay ku mashquuleen xafiisyada madaxweynaha iyo maaragtay waxyaabadkaasoo dan gaaban meeshii saddex qodob baa ugu yimisa baarlamanka waxa laga rabo wakiil buu yahay dadku ka yimid inuu matelo maaragtay masaalixdooda wixii iyaga xaggooda ka jira iyo wixii dawladda ka jira dawladdana siyaasadaheeda inuu u gudbiyo ay la socdaan baahiyahoodana uu ka keeno dawladda iyo dadkuna ay isku xiro baarlamanku constituentydiisa inuu matelo qodobka labaadna waxa weeyaan maadaama iyagu sharci sameeyayaal yira ilahay baa sharciga sameeye ay yihiin maaragtay xeer sameeyayaal inay xeerar munaasiba iyo siyaasado munaasiba u sameeya maaragtay dalka idhanno ina qudradaa leeyihin in kale garan maayo laakiin iyana waa qodobka labaad qodobka saddexaadna waxa weeyaan oversight ama accountability iyagaa miisaaniyadda ansixiya miisaaniyaddana hadhowna iyagaa uxisaa ansixin doona kharaskeedana iyaga ansixiya waxa layihahda marka la cuno oo la isticmaalana xisaabta say ku dhamaatayna iyagaa laga rabaa in ansixiyaan marka hore ee eedhanka tahay la raadinayaan iyaga ansixiya hadda xisaab xigtii baa soo dhow bisha june waxay ku magacaaban tahay ama moosimka waa layihahdaa midna waxaa lagu ansixiyaa miisaaniyadda sanadka soo socda midna waxaa lagu ansixiyaa ms xisaabtii sanadkii hore dhamaatay waxaan filayaa inay halkaa ku mashquulaan oo maaragtay iyagu ay raadiyaan xuquuqda maaan iyo sidii dawlad dawladda tan puntland aan jecel lahay ku xisaabtamayno oo haddeer dadkii dibadda hayn waaya dadkoo dhan gudaha usoo noqday iyagaa laga rabaa inay noqdaan dad accountable oo dadkoodii ay ka yimaadeen oo kula xisaabtamo waxna qabtaan waxaana rajaynayaa maaragtay inay in badan oo kamid arrimaha u taagay in kana shaqeeyaan waan ugu mahad adiga hadda waxaad sheegaysaa inaad khilaaf iyo waxyaabo socdaa iyo kugu saabsanaa aad ka tiraada sheegtay xal lahayn anaguna waxaan leeyahay waxaa kala ina adigu faraha ku dirsay oo booska raadisay oo wax badan ka dawareegteen adiga iyo dadkii markaa kusaakaysanaa oo markaa buudanaysatay aad fahamteen
sheekadu waa dhina waa laba dhinac oo dawliyuhu labada dhanba waa ka eega tamaam access ma jirto aywa